عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كل عاوة وتاريخي روكو وأنا مسجد كأه Een, waa waqti imika gees marka la eego waa afar iyo soddon geesna waa saddex iyo soddon waayo sanad dhan ba ay isweydaarteen ana bishan labaad kowdeedii amaba dee caawa kow noqonaysa afar iyo siddeetankiiba masjidkan dee markan la furay aan kusoo wareegay ahayd ana waxay noqonaysaa waa saddex iyo soddon sanadood jaanibka xagga kale kun iyo afar boqol iyo afartii oo iyadna jumaadul uula un ayaama u horeeya waayo waxaana jirta labadan taariikhood dee marka saddex iyo soddon sannadood tan miilaadigu ay soo wareegto afar iyo soddon bay noqotaa waqtiga waqtigiisna waa isku soo dhacaan na imika bil bay ku wada jiraan jumaad iyo bisha labaad waxay israaci doonaanun waa saddex iyo soddon sannadood dabadood oo dowradaas saas oo kale ah marka waxaan leeyahay waqtiga masjidka jaamical makfiraan joogay aan kasoo wareegay taajka subaxdii ma garanayo waxa socday way socdeen laakiin galabtii casarkay ahaydo waxaa socday taajka juska labaad bilowgiisa kitaabu zakaad baan maraynay markaasaa bishan markaa kowdeedii bishan labaad oo koley aan filaya maalin sabti ahayd salaadii duhur baa u horeysay casarkaasna kitaabkaba waan dee soo wareejiyeyoo bal waqtigii imika waxaa laga joogaa markay noqoto miilaadina waa saddex iyo soddon sanadood oo buuxa hijrina waa jumaadul uula un ayaamaha ugu horeeya unbay ahayd waayo sanay u wada socdeen jumaadul uula laakiin iyadoo afar iyo soddon sannadood oo buuxa ayay noqonaysaa bal waqtigaasoo waa adigu masjida nuur kolley intii aan joogay weeye ama dee kitaabuun kaba socday walaba markaa aan kasoo wareegay masjidka jaamica almaqfira waa berri oo kale ayaa waqtigii furitaankiisaas uu ahaa marna waa saddex iyo soddon marna waa afar iyo soddon labada sannadood beriga waxay israacay rabadaan waqtigan ay gashay unbay geli doontaay oo weliba waxaan xusuusnay afar iyo siddeetankii shan cishoo dhan oo wada fasaxa dadka isu raaco labadii ciidulfidriga iyo labadan ciid maalmood ee calanka iyo maalin jumcaha intooda israacay oo deetaa shan cishoo dhan la fadhiyay afar iyo siddeetankana waa isku soo dhowaanayaan uno waqtiyay wada geli doonaan ciidulfidri iyo ayaamahan labadan cisho ee calanka loo fadhiyo iyo waxaasi mar bay wada geli doonaan adigu hadday maalin u dhaxaysanayn bal waa wax isku soo hagaagaya waa waqtiga waqtigiisii markay noqoto saddex iyo soddon sanood baabun yastaqbilu limaamu nnaasa idaa sallama hadakani baabun wuxuu baabaysanya bal baabun weeyaanoo yastaqbilu waa qaabilayaa oo u soo jeedsanaya alimaamu imaamku annaasa dadka idaa sallama marka uu salaada ka baxo salaamtii baan soo aragnay iyo salaad dhammaadkii baan joognaa haddaba imaamkii marka uu salaada dhammaystee uu salaamo naqsado uma fadhiiyo uun si uu markuu atixiyaadka u fadhiyu salaada tukanayo u fadhiya qibladii uma jeedayo ee waa xagga dadku u soo jeedsanaya haddii aanu kac ahayn adugu xagga dadku u soo jeedsanayaa bal taasba weeye bal axaadiis dhowru inoo keeni doonaayo midna aynu hore usoo maray labana ay dambeeyaan meeshoodii ay kuba dambeeyaan iyagoo weliba intan ay ka dhaadheer yihiin weliba mid ahani aada usii dheer yahay marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala xadaثna muusى bnu ismaaciil qaala xadaثna jariir bnu xaazimi qaala anahu qaala xadaثna abu rajaaءi can samurata bni jundubi qaala anahu qaal aburajaa lcudaaridi koley waxaan filaya halkii tayamumkana waynu kuba soo maray isagoo cimraan ibnu xusein xadiid dheeraa oo tayamumkii iyo taas kaba warinaya haween xadiidkii dee mucjizada weyna kuwa sugnayd haweenaydii iyadaba dee dhaan ahayd lasoo weeciyey ee markaas waa umuurihii aynuba soo maray oo cimraan ibnu milxaan baa laba yidhaahaa waa nin mukhadrama wuxuu ihi haddaba samurat ibnu jundab kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa marka uu tukado salaatan salaad ee uu dhammaysto weeye macnaa wansarafa minha ama dee faraqa minha aqbala waa soo qaabilinayay calaynaa annaga haddaan musalliintii iyo ma'muumiintii nahay korkanaga iyo xagga iyaga ayuu biweji wejigiisa u soo jeedinayey oo marka uu salaada ka baxo salaada dhammaysto xagga iyaga ayuu usoo jeedsanayay waa intii ugu horreysay xadiid aada u dheer oo janais inooguba iman doona iyo meelo kale laakiin janais baa usoo horeysa maqsuudkiina waa tan xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can صaalix bni kaysana can cubaydاllahi bni cabdالlahi bni cutbata bni mascuudi can zayd bni khalidi اljuhaniyi anahu qaala cubaydاllahi bni cabdillaahi dee maanta nasabkiisii buu inoo dhameeyey qeyb kaba mid ah ee waa da ninka aada u qiimaha badnaa ee fuqahada madiina toddobada kaba mid ahaa aynu marar kala duwan soo aragnay haddaba saxaabiga zayd bnu khalid اljuhani baa wuxuu yihi sala lanaa ay salla lanaadu halkan salla bina iyo salla lanaa markay dee cibaaradan iyo siiqadan oo kale way ku timaadaa markay salla lanaana te waa anaga daraadday u tukaday macnaa uuna tukiyin weeye waa salla bina bay la macno tahay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waana tukiyey salaata subxi salaad subax bilxudaybiyati makaanka xudaybiya la yidhaaho ayuu nagu tukiyey waa makaan adigu makaan kaba dheerayn laba yidhaaho qeyb kaba midiba dhulkan xaramkay kuba jirtaa qaybna waa xilliga waa halkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii dee isaga iyo saxaabadoo wada socdo cumro uba socda ay qurayshi diideen inuu kuba soo galay uu muddo joogay ilaa heshiiskii dhacayay suluxii xudaybiya ee baycadii ridwaanna halkay kaba dhacday weeye haddaba waa waqtigaas weeye waa sanadii lixaad akhirkeedii halkaasaa la joogay waa intii muddadaas dee laguba jiray in ayaa salaad subax buuna tukiyey calaa athari samaain ama calaa ithri samaain waa isla macno waa samo ama roob dabadii kaanat hayd min aleyla min aleylati habeenkii samaa imaka halkan madar baa loo wadaa dee xaggii samadu kaba yimaadaa haddaba roob da-ay habeenkii waqtigee dabadiina waa salaadii subaxe ayuu na tukiyey salaad subax falama insarafa markuu salaadii ka baxay ayuu aqbala cala annaasi maxalu shaahidku intan weeye xadiidka ama wixii kale de waa inaan dameeya istisqa ayuu kuba keeni doonaa sharaxiisana halkaasumanubay dibdhiganna umuuro ee xagga iyagu salaadii markuu ka baxay buu xagga iyaga usoo jeestay kolley taa hore ee xadiidka samuurana idaa sallaa salaatan oo dee ah caadadiisaba inay ahayd rasuulkii ilaahay taasi kaana buu akan kaba cabiraye in marka uu salaad tukado dee waxa halkanoo kale bay la mid taho wansarafa minha weeye uu ka baxa salaada ayuu noo soo jeedsan jiray tanna markii uu kaba baxay ayuu xagga iyagii soo ego faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma ogtihiin maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi miyaa garanaysa qaaluu allah wa rasuuluhu aclam ilaahyo rasuulkiisa og bay idhaaheen qaala wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi rabbigiin baa yidhi asbaxa min cibaadii mu'minu bi wa kaafirun asbaxa waxa waa bariistay min cibaadihii addoommahaygiio xaal uu kaba mid yahay mu'minun ku aniga i rumeeyey bi aniga iyo wa kaafirun roob baa da-ay waa roobka dabadii dadka labada mowqifay dee kala maraan markaasaa waxa dadkii waxa waa bariistay oo dadka addoommaha iyagoo kaba mida ku mu'minoo aniga i rumeeyey iyo ku iga gaaloobay fa amaa man qaala ruuxii yidhi markii roobkaasi da-ay mudirna waxaana loogu da-siiyey roobkan bifadlillaahi waraxmati ilaah baa noo da-siiyey ilaahay baa roobkan noo shubay naxariista isagana siiyo fadligii ilaahyo naxariistiisii baana loogu da-siiyey roobkan ruuxii yidhi fadalika kaasi mu'minun bi ku aniga i rumeeyey weeye wa kaafirun bilkowkabi xidigaha iyo waxa ay barhkoodee kuwa gaaladii u tirinayaan roobkiina waa ka kufriye wa ama man qaala ruuxii yidhi binawi kada wakada ay mudirna dii baan qadaranaynaa hore mudirna roobkan waxaa naloo da-siiyey oo uu roobkani noogu da-ayba binawi kada wakada xidigii caynkaa iyo caynkaasaa magac u sheega fadalika kaasi kaafirun bi mid iga gaaloobay weeye wa mu'minun bilkowkabi rumeeyeyna kowkabka bal xadiidku insha allahu tacaala istisqa ayuu inooguba iman doonaa now iyana markaas baa tafsiirkiisu iyo halkan xataa shuraaxdu way wada dhaafaan now ana waxaaba yidhaahaan u adigu waa xidigo amala dhowr iyo toban ahaayoo yidhaahaan dee waqtigaas iyagu waa mudday leeyihiinoo markaa iyagu kuwa ay dhacayaan dee mudday joogayaana ay dhacaan baa kuwo kaloo iyaga la midina xaggan waaberiga ay kaba soo baxaan oo qaabilaya waa xidigaa xidig isagana muqaabilkiisaa ama xid ayaa soo baxa haddaba markaa roob da-ana dadka jaahiliyada ee carbeed kol xidigaa dhacay bay u nisbayn jireen roobkan kolna kaa soo baxayay uba nisbayn jireenoo iyaga dee waana dad iyagu ilaahayba aan aqoonsanin ama gaalaha sanam caabudayo dee waxaaba arrintoodu ahayd inuu xidigani keenaya yahayba ka roobka bal anwaada iyo waxyaalahaasna xataa bacd luqawiyiina dee culimmadii hore barhkood kutubtii luqaduna malaa mararka horey bilaabmaysay waxaaba iskaga bilaabantay qayb qayb oo mid dabaylaha uun kitaab u dejiyay iyo mid anwaadan gaarka ah iyo sideeda ay tahay iyo waxyaalahaas iyo sharaxeedii kitaab u dejiyay mid geela iyo waxyaalahaasun kitaab kuba khaas yeelaya ayay raggaa horeba ahayd marka ay dee bilaabmayeen dee kutubtan jaawa dee marka dambe laysu wadageeyey aanay iman oo barhkood dee waqtigaa dambe aan soo qaadi doona biidni illaahi tacaala anwaadaya waxay yidhaaheen iyo bal ciddii bal taaliifta halkaas ba lahayd iyo hadday waxa bal maalan kutub aada jaanibkan ugu yar muhimya ay jiraan ka hadalkeeda iyo waayo waynoo dambaysaa inagu imaka arrin kaleaan eegaynaaye adigu bal xidigaha isqaabilaya kuwana ay dhacayaan kuwana ay soo baxayaan markay kuwani dhacayaan kuwa kale ayay roobka u tiirin jireen markaa dee ruuxii roobka u tiiriye qabdaba inuu xidigani keenay baryada dee taasi arrinkiisa xukunkiisa ka noqonaya amaa kii isagu yidhi dee ilaahay fadligi ilaah baa noo da-siiyey roobka ilaahay u tiiriya waa in ilaahay kuba shukriye nicmadiisii dee ilaahayna rumaysan kain kowkab iyo waxyaalahaasna dee inuu taahiir iyo raad leeyahay aan ina ictiqaadsanayn oo ka gaaloobay taaba weye bal waxaan leenahay laakiin umuurahaas iyo wax ziyaadiya waa inoo dambeeyaan maxalushaahidku casharkan doonaya inuu meel gaadho si bal waxa weeyaan aan u dhammayn karno inta jumco ka horeysa laba habeen aan ugu dhammayn karno casharkan iyo ka dambeeya maxalushaahidku waa falaman sarafa aqbala cala annaas weli xadiid baa inoo dambeeya markaasaan masalada yar eegi doonaa xadaثna cabdullaahi samca yaziida qaala akhbarana xumaydu can anasi qaala anahu qaala ahara rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam balsand kolle waa rijaal aan soo wada marnay laakiin muxuu yihi xadaanaa cabdullaahi cabdullaahigani waa cabdullaahi bnu munir bal ruwaadda bukhaari barhkood magaca way dhameeyeen waa nin caabid ahaayo hiqaa cabdullaahi bnu munir samica anahu samica yaziida zamiid yaziid buu wax ka maqlay xadiidkan kaba maqlay yaziidkanna waa yaziid ibnu haaruun imaamkii isaguna aynu marar kala duwan soo maray bal yaziid baa markaa yidhi akhbaranaa xumaydun can anasin marka qaala anas baa wuxuu yidhi waa xadiid isagoo intan ka dheer aynu soo maray waqtigii cishaayiga halkii aynu waaqita aynu kuba jirnay iyo malaa mar ka dambeysayba xadiidka waan soo aragnay isagoo intan kaba dheeroo salaada cishaayi bal waqtigeeda iyo bal taas baynu kuba soo maray ee arrinkana iqbaalka xadiidka kuba suganoo tan buu inoogu soo celiyee akhara wuu dibdhigay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay asalaata salaadii buu dibdhigay daata leylatin habeen ilaa shadri leyli waa salaadii cishaaye ilaa habeenka barhkii lagaba gaadhayo uma kharaja calaynaa uuna soo baxay rasuulka ilaahay waqtigaasoo dadkiiba ay luloodeen ayuu soo baxay falamaa sallaa markii uu tukaduu salaadii dhammaystay ayuu aqbala calaynaa biwajhi halkii dee si uu fadhiyo umuu fadhiyana xagga iyagu usoo jeestay u soo jeestay annaga xagga iyagiibuu usoo jeestay faqaala wuxuu yidhi ina naasa dadkii waa dadkii madiinaba dee meel masaajidda aan masjidka jooginun madiina meelaha kalena hadday wax jireenbe waa dadkii qad sallow way tukadeen sallow sallow baa i xarakeysane dee maanmaaha ficil amar ilayna waa ficil maadee qad sallow way tukadeen waraqaduu intay tukadeen bay iska seexdeen wainakum idinku waa dadkii masjidkii rasuulka ilaahay joogay waana dadkii rasuulka ilaahay inay la tukadaan sugaye lan tasaaluu kamaydaan suulin fii salaatin salaad ina ku jirtaan oo macnaa ajri iyo thawaab salaadeed idiin socdo mantadartumu salaata inta aa ahaydeen kuwa salaada sugaya oo inta aa sugayseenba salaad ee salaadan aad sugaysaan ay ahayta idinka celinaysa idinka horjoogta inay iska tagtaanoo nin kasta uu iskaba hoydo ajri iyo thawaabkii salaadeed baa idiin socday saddexda xadiidba horta dee waa inoo daahir oo halkan tarjamadii marka la eego mid kasta way halkii maxalu shaahidku aada buu inooguba cad yahay bal markaas waxaana ay tahay oo imika axaadiidan inooguma sugan oo weliba xadiidka samurana inuu rasuulka ilaahay saa yeeli jiray baa inooguba sugan ee imaamku marka uu salaada ka baxo sidii uu fadhiyey markuu salaada tukanaya baaqi kuma noqonayo oo qibladii inuu ma jeedayo intanuu adkaarta iyo laba imanayo iyo hadduu ducaysanayo bartaas ee waxa ay tahay inuu soo jeesto xaggii ma'muumiintii u soo jeesto bartaas iyada markaa ma wej toos buu usoo wada jeedsanayaa mise xag midiga ma xag midix taas baab kale inoogu yar dambeeya inoo dambeeye laakiin arrinku waa inuu soo jeesto oo dee waxay noqonaysaa kolkol hadduu bal qadarka allahuma anta asalaam min wa minka asalaam uu leeyahay uu sii jeeda istiqbaal ahaan balqadarka ayaa axaadiida qaar baa daahirkoodu saaba ahaayeene intaa wax ka badan oo uu u fadhiyo si uu atixiyaadka uba fadhiyo ama qibladii u jeeday ma jirayse dadkii inuu soo jeesta taasba weeye rasuulka ilaahina waa siuu yeeli jiray bal markaa xagga xikmadana waxay kaba dhigeen dee bal waxa weeye haddii kol dadkiibaabuu wuxuu sheegayaa wacdeeya waxbaraya waaba dee dee isagoo soo jeeda ayuu taa uba sheegayaayo hadduu taa uba jeeday arrin kalena way jirtaayo haddaanu xataa wacdi iyo tacliimba uba jeedin dee ruuxu haddii uu ama imaamku si uunu u fadhiyo uu markii hore ama qibladii unu u jeedo uu markii hore uu salaada tukanayay uu u fadhiyey ruuxii soo galay waxaaba dhici karta inuu garanba waayo inuu imaamku salaadii ka baxayo in kale oo uba qaato inuu tashahudkii kuba sugan yahay bal maalan in ruuxii soo galayna salaadii inay dhammaatay oo laga baxay bay markiiba calaamowtaynay ma'muumiintu iyaga wax karaaho ku sugani ma jirto sidooday isaga fadhiyayaan dee ninkii kacaya mooyaane dikrigooda iskagaba dhammaysanayaan iyagu taas arrinka istiqbaalku waa imaamka uun ama iyo soo jeedsigani maamuumku isagu dee xaaladiisii wax isaga ku sugan haddii marka la yidhaha xaaladaadii bedel iyo ama karaahay kugu tahay inaad sii hore u fadhidayo taas iyada ma'muumka maba jiro haddaba imaamku markuu soo jeesta dee waxaa muuqanaysa salaadii in lagaba baxay ibnulmunayirna sheekhu wuxuu kaba soo naqlinaya waa zaynudiine imaamku istidbaarkan uu ma'muumiintii dhabarka uba duway dee waa lixaqi limaama imaamnimadan iyo tukintan xaqeeday ahayde kol hadday salaadii dhammaato sababtii dee istidbaarkani meeshii bay kaba wada baxdayoo hadduu yidhaha si un baaban uba wada fadhiyaya nooc tarafuc iyo khoyaalo ayaabay noqonaysaayo dee xaq markaa saasay tahay inuu soo jeestee bal rasuulka ilaahi waa soo jeedsan jiray bal markaa ama hore ha u kaco ama ha sii fadhiyaye arrinku kaa weeyo sunuu taaba weeye inuu soo jeesto bal karahay noqonaysaa inuu si uun baaqi kuba noqdo baabu mukthi limaami fii musallaahu bacda salaami hadakani baabu mukthi limaami imaamka nagaadigiisa uu ku nagaanayo fii musallaahu halkii uu ku tukaday uu ku nagaanayo bacda salaami salaamtii dabadeed waa istiqbaalkii adeeg istiqbaalkii waa la yimi oo taa xadiidka hore aan kuba soo maray ee bal haddana halkii uu ku tukaday inuu iskaba fadhiyo intaa uu adkaartiiyaba aqriyayo ama in ka badanba iskaba fadhiyo bal wixii kuba yimi halkaa kuba tacalluqsanaa taas buu baabkeediiya imaamka nagaadigiisii uu ku nagaanaya meeshii uu ku tukaday bacda salaam wa qaala lana aadamu xadaanaa shucbatu can ayuuba can naaficin qaala anahu qaal aadam ibn abiyaas waa sheekhada bukhaari horena waynuu soo maray isagoo toos wuxugaba warinaya halkana xadaanaa muu odhan ee qaala ama ahbaranaa ee qaala lanaa buu ka cabiray marar horena qaala lanaadaa waanu soo maray xaafid bnu xajaran raximah llahu tacaala horena waa u soo yidhi halkana waa ku leeyahaybe isagu wuxuu leeyahay markuu tatabucay meelihii qaala lanaa ay dhacdae kitaabkan ahaa uu tatabucay waliba istiqru ka cabiray waana wahuwa min ahli listiqraai tam ina xajar waa min ahli listiqraai tam eh bal waxa weeyaan wuxuu leeyahay wuxuu taa u sameeyaa qaala lanaa kaba cabiraa ama marka uu mowquuf yahay xadiidka uu soo naqlinayaa ama shardigiisii cid aan gaadhsiisnayna ay kuba sugan tahay halkana waa mowquuf ahar mowquufu inoo soo naqlinaya bal taasba weeye marka waxaana dee horena waan usoo sheegnay halkana sheekhu waa faa'iideynayaa culimada qaar baa waxay yidhaaheen waxyaalihii uu sheekhyadiisii kaga maqlay mudaakaro macnaa darsi dee loo diyaar yahay oo sheekhu ama xifdigiisii ha noqoto ama kitaabkiisii ee uu ku talagalay cashar in lagaba naqliyo marka aanay ahayn ee dad culimo oo kulmay oo cilmi isweydiinaya oo ka wada hadlaya barhkood ay axaadiid sheegaan dee fii xaali lmudaakara taas bay yidhaahno waa nooc markaa ka yar hooseeya xagga marka la eego marka samaaci loogu talagalay oo nooc wahnibaa kuba sugan dacfi baa ku suganoo ruuxu waxaa dhici karta lafdigan inaanu sidiisii usoo wada naqlin oonu kelimaadkii hagaagu wada dabdin ee bal uu macnihiisuun kuba warinayo waxaabay yidhaahaan wixii culimada mudaakara lagagaba maqlay ruuxu marka uu xadiidee kaba warinayo sida dee alfiyada suyuudiya kuba sugnayd nooc wahni bay kaba cabiraane waa inuu caddeeyo uu yidhaha mudaakaran kaga taxamulay taasi waa mid haddaba barhkood baa waxay yidhaheen kuwan uu usluubkan kaba cabiraya ama siiqadan qaala lana waa mudaakar ahaan buu ku taxamulay laakiin wuxuu leeyahy sheekhu taasi mudarid maaha waa xaafid ibnu xajar waanata aan leenahay dee waa istiqliisi oo wuxuu leeyahay wax badan baan arkay oo kuwii uu qaala lana yidhiho saxiixa kutubtiisa kale halkii qaala lana xadaana ay ku sugan tahay halkii qaala lana xadaana ay kuba sugan tahay laakiin istiqrihiisiibaa kitaabkana aharkuna markaa waa inoo mawquufba marka muxuu yihi qaala kaana bnu cumara in cumar wuxuu ahaa yusallii mid tukada fii makaanihi meeshiis aladii makaankaasoo sallaa fiihi uu kuba tukaday alfariidata fariidada ayuu ku tukanayay oo waa maxay macnuhu ibnu cumar halkii uu faradka ku tukaday isagoon hore uga dhaqaaqin isagoon dhinac kale ugaba dhaqaaqin ayuu sunnaana iskagaba tukanayay sunna oo wuxuu ku tukanayay sala tadawucii weeye tadawucii wuxuu kuba tukanayay halkii waa sunnihii eh halkii uu faradka ku tukaday ayuu kuba tukanayay markaa wuxuu yidhina wafacalahu lqaasimu dee kolley waa mugsigii bay calaaqe umuurahan la leeyihiina qaasimna sidaa waa sameeyey qaasimku waa qaasim ibn moxamed ibn abibakr asidiiqo waa taabicioo wuxuu leeyahy isaguna halkii uu faradka ku tukaday uu kacay unoo sunnu kuba tukaday wayudkaru waxaa laga soo naqliyey oo laga sheegay can abi hurayrata rafacahu isagoo kor yeelo oo yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yatadawacu ma sunaysanayooo alimaamu imaamku fii makaanihi meeshii uu ku tukaday kuma sunaysanayo taas baa laga soo naqliyey sheekhu hadal buu raaciyo wuxuu yidhi walam yasixa xadiidkaasi ma ansixin oo waa kan horta siiqatu tamriid buu kuba wariyey ha ku wariya siiqatu tamriide kuwa uu siiqatu tamriid ku wariyo onu hadal raacinna waynu sooba aragnaye cibaaradan isagaa raaciyo xadiidkani xadiidka sugan maaho ansaxay ma aha oo halkan xukum lagaba ratibo la yidhaha imaamku halkii uu ku tukaday uun faradka uu ku tukaday un sunno kuma tukanaya waa inuu meeshii ka dhaqaaqo taas laba idhaaho walam yasixa bal xadiidkan dambe wayudkaru can abi hurayrata rafacahu uu yidhi kollay malaa lafdigaasoo saasun ah waxay leeyihin macnuhu sheekhu kusoo naqliyey waa san dee xaaf ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo cayn iyo ay wada yidhaahana iskaga wada daba tagaanoo waxay leeyihin lafdigii abi daawuud wuxuu ahaa xadiidkan abu daawuud baa wariye ayacjizu axadukum an yataqadama aw yataahara aw can yamiini aw can shimaali fi salaa axadkiin marka uu salaad tukado markaa imaamkumuu qaydnayn eeg imaamkumuu qaydin ee waa ruuxii tukanayeyba miyuu axadka idinka idinka midii ka caajisayaa marka uu salaadii tukado dee sunnana doonayo inuu tukado inuu hore u dhaqaaqo ama dib u joogsado ama xagga midigu yar dhaqaaqo ama xagga bidixo meeshiisii uu ka tago uun halkii uu kuba tukaday taa miyuu kari waayayaa macnaa waa fiican tahayoo taa ha laba yimaado weeyaanoo meeshii aanu ku tukanna ha kaba dhaqaaqo taasba weeye markaas in abu daawuud baa ziyaado ahayd waa sunnaha oo fi subxa dee sunna ay tahayba bal xadiidkan kolley sheekhu markaa macnaa hadduu kuba wariyey imaamna aanay kuba sugnayn waa kan kaba cabiray walam yasixu horta xadiidka abu daawuud wariye laftigiisu kaa yahay kolleyna malaa casharkan subaxdiina nagama dheerayno waa sahwiga hortiiun baynu soo marnay baabka uu dhigtay taa abu daawuudne waxaa ku sugnaa sanadka layth ibnu abi sulaym oo nin ay daciifiyaana kolley waxaa kaloo ku sugnaa laba nin oo kaleo nina xajaaj ibnu cubayd laydhaa nina ibraahim ibnu ismaaciil ama la isweydaariyo oo labadooduba majaahiil oo dee xadiidka markaa taas baa kollay dacfigiisu jireen laakiin haddana albaani waa saxiix yeelaa xadiidka uu saxiix yeelaa oo dee marka la eego dee kutubtan tacliiqa yari un laba socde in wax kale aan lahayn saxiixunbaa qoran oo wax kale laakiin marka la eego nuskadan yar dhan ee takhriijka le dhammayn ee abu daa-uud markaas takhriijka rool leh wuxuu kaba cabiraa sanadku waa daciife laakiin huwa saxiixun bishawaahidi shawaahid uu leeyahay daraaddeed buu saxiix yeelaa koleyna intii aan shuraaxda saddexda aan sheegay may soo qaadin xadiid labaad oo la odhan karaaba malaa kaas baaba kan ugaba dhowaa in halkan ay yidhaahaan kaa weeye waayo xadiid kale abu daawuud oo walow kan baabka aanu ku keenin laakiin salaada xaggeeda hore uu kuba keenay oo laftigiisu ahaa kani waa xadiid abi hureyre kaasi waa xadiid muqiirat bnu shucba wariyey laa yusalli اlimaamu fi lmowdici aladii sallaa fiihi xataa yataxawala abu daawuud buu isa kuba sugan yahay laakiin kani waxaa la arkaa kun iyo waxoogaa lix baa raqabkiisu kaasna lix boqol iyo waxoogaayo in badan buu kaba horeeyaaye lafdigu muxuu ahaa laa yusalli limaam marka imaamka kan iyada imaam kuma sugnaba waa kuwan dee tayini mala macnun buu kusoo wariyey ee imaamku yaanu ku tukan fi lmowdic aladii sallaa fiihi halkii uu ku tukaday uun yaanu ku tukan xataa yataxawala abu daawuud buu isna inooguma sugan yahay balkaa abu daawuud marka uu dhammeeyo hadal buu raacayaa uu idhaaho cadaء الkhuraasaaniyu lam yudrik waa ninka kasii warinaya muiira lam yudrik mugiirata bna shucba cadaa khuraasaani muiir markaa wuxuu ishaarayaa ma sheegaya kalago inuu jiro laakiin haddana kaasna albaani waa saxiix yeelaa kaasna albaani waa saxiix yeelaa markaa kaa iyada umaan laamin bal asalka takhriijka taa roon leeyahay abu daawud nuskhada aan dhammayn wixii uu kuba yidho iyada dee takhriijkeediiyo waxeed uu sheegaa ee kuwan yaryare laakiin tacliiqa iyadna waa kuba saxiix yeelaaye bal imaka laa yatadawac aan waxaaban odhan lahaa malaa kaa kale ayaa kaga dhowo waayo lafdigii imaamkaa kuma sugan waana xadiid muqiira xadiid abi laakiin waxaanay dee taasi kolley ka aan ugu jeedno shaqada uguma fasireen tan wayudkaru can abi hurayrata buu yihi halkan kaasna waa xadiid muqiira laakiin kaasaa lafdiga imaamka kuma sugna calaa kulli xaalin bal waxa weeye sheekhu wuxuu marka ibnu cumar iyo uu horreysiiyey qaasim waaba isagoo dooranaya wax dhiba oo ku sugan inaanay jirin inuu imaamku halkiisii uun sunnaa uu kuba tukado walow ibnu cumarna dee aanay ahayn xaalo uu imaam ahaa iyo taas ahayne markii halkay ku tukadeenuun inuu kuba tukada salaadii sunnaaba ay ahaydba taasba weeye laakiin sheekhuna wuu soo naqlinaya ibnu abi shayba isnaad xasana cali ibnu abi aalib kagaba wariyay iyadoo mowquufa laakiin min asunati anlaa yatadawaca alimaamu xataa yataxawala min makaani waana taaan leyna xadiid abi daawuud oo marfuucaba jira laakiin isna min asunu kaba cabiray oo sunu waxa weeye imaamku inaanu ku sunaysan meeshiisii ilaah kaba wareego bal taasi waa mid laakiin waxaa jira xadiidka saxiixa muslim kuba sugan imaamna aanu ahayn imaam nawowina riyaadka uu kuba soo naqlinayay bal matalan taa uu kuba soo naqliyo ah sa ibnu yaziid oo maalin jumcaa la tukaday malaha maqsuuradiina waa ku tukanaya mucaawiya ayaa wuxuu arkay saa'ib oo kacay oo halkii uun sunno kuba tukaday markaas buu u yeedho uu ku yidhi idaa sallayta aljumucata falaa tasilhaa bisalaatin xataa tatakalama aw takhruj salaadii kalena la mid bay noqona haddaad jumcada tukato ha ku xidhiidhinun ha dabangelinun salaad kale oo sunno ah ilaa ama aada hadlayso hadalkii faasil buu ama aada meeshii kaba baxaysood ka dhaqaaqayso bal matalan markaa taasba weeyaanoo waaba xadiid iyadana macnahan inooguba imanayo taas haddii aan jumcada un meesha kaba saarro dee salaadii kalena kolley hadday tahay farad iyo sunno in la kala sooco mid keliyay noqonayaane waxaana imaamku halkan kuba faa'iideynayaa markay noqoto adilada marka laysu wada geeyo imaamku axwaal buu yeelanayaa hadday salaadu tahay salaadahan sunno uu kaba dambeeyo inay tahay iyo in waxa weeyaan inaanay kaba dambeynba bal waxa weeyaan hadduu bal markaa salaadii marka uu kaba baxay salaadan ay tahay mid sunna kaba dambeeya maxaa arrintu tahay markiiba sunno miyuu gelaya oo arrintan xadiidkan aan idhaahno bukhaari agtiisa dee dhibaato male hadduu markiiba iska kacou sunno galo mise meeshiinu kaba dhaqaaqay tahay bal dikrigii miyuu ka horreysinaya maauurka mise maha laakiin dee siday uba badayiin horta dikrigii maauurkaabaa sunnaa ka horeynaya dikrigan maauurkaa ayaa sunnii kaba horeynaya markaasna waa akaru ahlicilmitay qabaan markaasna haba sunaysto bal haddii markaa dikrigii mauurkaa laba yimi faasil baa udhexeeyo labadii salaadood way kala hadheen oo hadduu meeshiisii ku sunaysana dhibaata ma jirto hadduu kaba dhaqaaqana meeshii maba jirto bal waxa weeyaan haddii waxa weeye uun aanay taasi jirinna haddii dee kolley waa kacayaaba oo taasi hadduu dee sii fadhiyana waa taa aynu soo marray istiqbaalkaasi inuu jiro bacda alistiqbaal hadduu kacayana dee waa kici karaabe bal waxa ay tahay uun markaa aan dikrigii lalaba imanahayn salaadaha bal waxa weeye in sunayaasha ay kaba dambeeyaanna waxa roon dikrigii mauurka inuu laba yimaado salaadihii aanay sunayaal kaba dambeynna imaamku dee dikrigii mauurka hadduu laba yimaado wax bal maalan markaas meel u cayimani ma jirtay hadduu doona waa iska kacaya hadduu doona waa iskaba fadhiisanaya kolley jaanibkaasna waxbaa inoo yar dambeeya haddii aan la idhaaho haddii dee tacliim iyo dikriiyo mawcid ay jirtayna waa baab kaleba waa inta yaree hore xadaanaa abulwaliidi qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin qaala xadaanaa zuhriyu can hindi binti اlxaariثi can umi salamata ana nabiya sala اllahu calayh wasalam kaana wuxaa idaa sallama marka uu salaamo naqsado yamkuhu waa nagaanayay fii makaanihi meeshiisii yasiiran haddaba marka waa bacda istiqbaalihi linnaas weeye xadiiadii hore aynoo caddaynaya taas maaha inuu meeshiisii ku nagaanayay un isagoo dee qibladii uba jeeda waa soo ware soo jeedsanayay ee intaa dabadeed buu waxoogaa yar kuba nagaanayay yamkuhu fii makaanihi yasiiran qaala bnu shihaabin ina shihaab wuxuu yihi fa nara ama fa nura haddaan nuunta damino waxaanu u malaynaynana wallahu aclam waa likay yanfuda si ay u fulaan oo dee man yansarifu cidda gadoomaysa min annisaai dumarka ka mid ee tegaysa ay guryahoodii ama ay horta dee raggii uga horbaxaan oo aan dariiqeed iyo laguma wada kulmintaa daraaddeed inay ahayd waa xadiid aynu xalay soo maray wa qaala bnu abi maryama qaala akhbaranaa naafic bnu yaziid qaala akhbaranii jacfaru bnu rabiicata ana bna shihaabin kataba ilayhi qaala ibn abi maryam saciid ibn alxakam waa sheekhiisii qaalana uu ka cabiray kolley suyuudi oo kale alfiyadiisa horesan ugaba soo naqlinay wuxuu kaba dhigaa laakiin waa qowlka asaxa in wixii uu sheekhyadiisa qaalo kaga soo naqliyey ee itisaal laguma xukumayo kolley waa qowl asaxo khilaaf waa jira oo waxyaalaha qaalo uu sheekhyadiisii kaga soo naqliyo kol haddaanu xadaanii iyo akhbaran iyo taa o dhan oonu samaac caddayn waa tacliiqna waaba la yidhi bal dee tacliiqiina haddaan kuba soconno jaanibka iyadna waa qowl kale taa wuxuu kaba cadhigay fafi lasaxi xukun lahu itisaala macnaa waa qowlka sixada badan qowl kaloo qawiyaa jiroa waxyaale kol hadduu qaalo uu yidhi oonu lanaadan raacin ama aanu alfaadii kaliya siiqdii kale laba iman in dee tacliiq lagaba dhigo akhbaranaa naafic ibnu yaziid naafic ibnu yaziidkanina waa nin adugu kollay reer masara saa dee ibnu abi maryam iyo jacfar iyo intanba ay reer masar u tahay ibnu shihaab wixii ka sokeeya waa nin isagu iqa oo caabid ah oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kaba mida bal bukhaari waxay dhahaan waa dee meelaha sana mooye meel kale ma dhicino waa tacliiqaad ahaan wuxuu kaba wariyaa muslim iyo abu dawud iyo nasa iyo ibnu maajahna waxbay kaba wariyaan haddaba akhbaranii jacfar bnu rabicata ana bna shihaabin baa kataba ilayhi jacfar buu usoo qoro qaala wuxuu yidhi xadaatnii waxay ii warantay hindu bintu alxaariثi alfiraasiyatu can umi salamata zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam wa kaanat hindi waxay ahayd min sawaaxibaatiha waa umu salama dadkii asxaabteeda ahaa ayay kaba mid ahayd oo bacnaa dumarkaa rasuulka ilaahay umu salama ka mid tahay way u iman jirtay way u soo geli jirtay bal markaa sawaaxibaadna ee jamcu saaxibatin weeye ee luqada badani marka saaxibo la jamcinaya sawaaxib baa lagu jamciyaa daaribatin dawaarib oo kale laakiin waxa weya halkan waa ta dhacday barhkood baaba yidhaaba meye sawaaxibtii jamac ahayd ayaa lasii jamciyo sawaaxibaad markaa sawaaxib bay jamac usii tahay waa jamcu jamci baaba yidhaahaane bal waxay ka mid ahayd umu salama dadkaa dee ay markaa u iman jiray oo qaalat waxay tihi markaa umu salama iyadoo hinda kaba warinaysa kaana yusalimu rasuulka ilaahay uu salaamo naqsanayay fayansarifu annisaa dumarkii ayaa gadoomayay marka uu salaada kaba baxaa markiiba way kacayeen fayadkhulna way gelayeen buyuutana guryahoodii min qabli an yansarifa rasuulu llahi sala allahu calay slm waa ka waxoogaa fadhiyayay ragguna way la fadhiyayeen markaas oo markuu kacay ayay kacayeen saa daraaddeed bay dumarku kadinkii caadi ugaba baxayeen iyadoo rag ku cidhiidhiyey ama ay isdhex galeen aanu jirin guryahooday gaadhayeenba intaan dee waa guryihii dhowaa inta aanu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kicin وqال بن وهب عن يuنس عن بن شhهاaب أخبرتنii hind الفراasية waa adigu sند معaلقة dadkana waa dad aan wada garanayno iبن شhهاaب ba mxuu yihi أخبرتنii hind الفراasية وqال عثمان بن عمر أخبرنا يuنس عن الزهري xdثتنii hind الفراasية وqال الزبيدي أخبرنيi الزهري أن hind بنت الxاarث الqرaشhية أخبرت wuxuu intan uga jeedaa sheekhu waxba xadiidka waa kii aynu xalayna soo marray makaana laba riwaayaaban kaba aragnaye ruwaadda ayaa waxaa jirta iskhilaaf xagga nisbadan een haweenaydan hinde la yidhaaha taabiciyadda ay nisbadeedii iskuba khilaafeen iskhilaafkii buu inoo caddaynayaa nasabkeeda waa xagga nasabkeeda oo markaa barhkood waxay yidhaaheenba alfiraasiyatu waa iyagoo u nisbeeyey reer ama jirib reer bani firaas la yidhaaho kinaano kaba mid ah xalay saan sooba sheegnay barhkoodna maxay yidhaaheen alqurashiyatu waa sida riwaayadan imika inoo dambaysa dee qurayshna walow quraysho ay kinaano ay abtirsiinta ku marto reer bani faras quraysh ma aha marka xagga bal waxa weeyaan taas in haddaba in marka la yidhahdo fihr ibnu malik bay qurayshi ku kulantaa kinaana way kasii dambaysaa barhkood baa yidhi kinaanaba qurayshi halkaasay isugu timaadaayo markaa iyada ishkaal ma jirayo laakiin waxaa lagu xambaarayaa un labada nisbo alqurashiya iyo midna way kaba dhalatay reer bani faras bay noqotay ta kalena dee ninkeedan qabayba wuxuu quraysh buu kamuu dhalane xilfi la lahaa muxaalafaa jirtay markaa muxaalafada hadda iyo xilfi daraaddeedba weeye nasabkan kale ee qureysheed oo markaa maxaa inooguba sugan halkan akhbaratu wa kaanat waxay hindaa u warantay waxay u waramaysaa ibnu zuhri wa kaanat waxay taxta macbad ibni lmiqdaad waa saxaabigii jariirka miqdaad ibnulaswad inuu dhalay oo macbad la odhanayay ayay hoostiisa kuba sugnayd wa huwa markaa macbadna xariifu bani zuhra sawreerkan kama dhalan laakiin aabihii xataa waxa dee miqdaad ibnu camrin baa la yidhaha aswadkani waa nin reer markaa uu xilfi la lahaayo quraysh ahaayo reer bani zuhra ayoo markii hore dee tabani ahaan dee uu isagii bal matalan saa ugu abtirsaday berigii dambena magacii baa kaba hadhi waaye aabihiina waa la garanayo waa nin carbeed oo reer kinda kaba mid ah haddaba odaygeedinba ay qabtay baaba dee isaguba xulafadii qureysheeda marka waxaa la arkaa nasabkan qurayshiya inuu yahay xaggaa xilfiga oo labada nasab midna oo kii reerkay ka dhalatay uu yahay midna reerkan dee xilfiga uu yahay un wa kaanat waxay ahayd tadkhulu mid u gasha waa halkii sawaaxibaad bedelkeed calaa aswaaji nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisa ayay u geli jirtay u iman jirtay wa qaala shucaybun shucayb wuxuu yihi can izuhriye xadaatnii hindu lqurashiya markaa maxay tahay waa asxaabtii eeg iyo qolooyinkii xortii ibnu zuhri ayaa iskhilaaf xaggooda ka jira waa nasabka haweenedeynun markii ugu horreysay waxaan soo aragnay jacfar ibnu rabiica ibnu shihaab ee hindu bintu xaaris ilfiraasiya haddana dari ibnu wahbi dari yuunus buu kaba warinaye akhbaratnii hindu lfiraasiya yunus marka la eego cumaan ibnu cumar isagoo kaba sii warinaya xadaatnii hindu alfiraasiyatu laakiin zubaydi marka la eego min kibaari asxaabi zuhri isaguna kaba mida ayaa maxay noqotay ahbaranii zuhriyu ana hinda binta alxaaris alqurashiya bal marka shucayb oo isaguna zuhri ka warinaya muxuu yihi xadaatnii hindu lqurashiya marka waa qurashiya iyo firaasiya waa iskhilaafkaa jira tii unbaaba ku cadaynaya marka halkan weeye وqاaل بن أbي cتيq عن الزhري عن hindi الفrاasiyة بن أbي cتيq محamed بن cabdاللahi bal mثalا isaguna muxuu xadiidka isagoo زuhri kaba warinaya riwaayadiisu maxay ahayd inuu yihi زuhri أkhbarat عan hindi الفrاasiyة oo iyadna waa taa waa labada فrاasiya ee qurashiya un ee hindina kolay sidee naxwa macruufka kuba ahayd in ilaa dee taaniifkan iyadoo la eegayo calamnimadan sarfiga loo diido sida meelaha horeba xarako keliya hindu iyo hinde iyo ay noo qornayd in la iska sarfiyo waayo waa ismi thulathi oo xarafkii dhexana uu reeban yahay oo iska khafiif iyo fudud oo markaa wax si qari kaba imanayn waana ta halkan dambe can hindin alfirasiyat waa tay taala bal markaa waa arrinku waa taasoo dee waa masale naxwiya un waqaala laythu xadaanii yaxya bnu saciidin xadahu can ibni shihaabi can imra'ati min qurayshin xadaathu can inabiyi sala allahu calayh wasalam macnaa waa asxaabtii suuri uun sheekhuna umuuraha hoos buu cadaynaya macnuhuna waa mid keliya waa haweeney daas waa haweeney hiqaa xadiidkuna waa xadiidka inoo saxiixa laakiin halkan ugu dambaysa maxaa dhacay layth ibnu sacad yaxya ibnu saciid alansaari buu kaba warinaya yaxya ibnu saciidna ibnu shihaab oo la arko inuu dee waxoogaa buu ka yar weynaa ama min baab riwaayat alaqran wasqaara taabiciinuun ibnu shahaabna markaa muxuu yihi xadahu can ibni shahaab macnaha waa xadaha yaxya hu oo laytha can ibni shahaab buu gaba waramay isaguna can imra'atin min qurayshin xadathatu can nabiyi sala allahu cala w slam markaa riwaayadan dambe layth dee markay iyadii umusalama meesha ay kaba baxday haweeneedan qureysheedna ay u waramayso irsaal baa jirayo mursal bay halkan noqonaysaae laakiin dee irsaalku ishkaal ma laho waa taa ciday ka warinaysa riwaayaadkii hore aynu kuma soo marnay bal arin ma ahan waa labadaasun muujinteedba wey bal xadiidka markaa maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay dee intaa dumarku baxayaan buu fadhihi jiray ragguna way laba fadhihi jireen bal dadkii imaamkii oo dadkii mu'aminiinta axwaashooda laba socda way nooguba sugantahay wixii dhib keenaya ama taas in laskaba dhowro waayo wuxuu rasuulka ilaahay u fadhiyayay kadin keliya laga wada baxaya ama kadimo keliya dee in rag iyo dumarku ay isdhex galaan oo ikhtilaadkuna duruqaadkii xataa nafteedii iskabada aqale eh dee wax aan toosnayn buu sharcan noqonayaayo markaa si aa taa looga badbaado waxyaalaha maxduurkaa iyo de barjaanibkaasna laysagaba ilaaliyo ayuu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tan uba yeeli jirayba weeye in bal markaas dee xadiidka inay dumarku jamaacada imanayeenna walow anise ragga dee jamaacadii iyaga madluub iyo wax lagu adkaynaya ahaydna xadiidka inoogaba sugantay bal taa tarjamo u dhigan doona baabu man sallaa binnaasi fadakara xaajatan fatakadaahum hadakani baabu bayaani man shaksi balbaabkii caddayntii weeye sallaa tukaday sallaa binnaasi dadkii mee tukiyey fadakara xusuustay xaajatan xaaje iyo ayuu xusuustayoo dee markii uu salaadii ka baxay weeye fatakadaahum markiiba intuu kacay dadkii intuu ka tallaabsaday dee bal iska baxay taas buu baabkeediiya anaa ujeeddada tarjamadan xadiidka waan arki doonaae wuxuu uga wadaa waxaynu soo maray imaamku inuu yar fadhiisanayo dadka xaggoodana u soo jeedsanayo taas bay ahayd haddaba muqsigaas aynu soo maray waa marka aan wax keenaya oo imaamkii ku xambaaraya inuu kaca aan u jirin markaasay tahay dee inuu yar fadhiiso dikrigiisii iskaba aqriyo bal haddii dumar ay joogeenna si ay dumarku intaa u dareeraan oo ragg iyo dumarkii aanay dariiqyadii kuba kulmin laakiin hadday isagii wax ku yimaadaan oo ay ku yimaadaan wax keenaya inuu kaco dee fadhigii iyada wuu iska kacayaa oo xaajadiisii waa u kacaya yaanu isagoon dee waxba saasaba fadhiyin bal markaa labada baabsan buu isugu xidhay oo mugtigaa hore ee laalilena waay waa habboon tahay ama waaba iska madluubba ama mashruucba weeye waa marka aan wax ruuxa ku xambaara ama imaamkii ku xambaara inuu kaca aanay jirin markaa tii buu baabkan u dhigto wuxuu yidhi xdثna mحmed بن عubaydi qal xadaثna ciise بن yuنuس عan cmر بن سacيidi qal أhbaranii بن abi mulaykta عan cqbata qal anahu qaal bal cmar بnu سacيid iyo inta ka dambaysa waa raggooda quraysha صaxaabiga iyo labadaa taabiciba mxamed ibn cubaydkan mxamed ibn cubayd ibnu maymuun baa la yidhaha siuu sheekuba xagga hoose dhigtay waana nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaayoo saduuqa bukhaari iyo ibnu maaja ayaa wax ka wariyay kutubta kale riwaayo kuma laha oo maxamed ibnu cubayd kan dee kuwo kaleo halkan kale oo iyagoonaba ilmi cubayd la yidhaha waan soo aragnay waa ninkaas waxaana ii taala alcallaaf baa sheekha sharaxa ii taala alcallaaf kitaabka taqriibna alcallaaf muu dhigane atabbaan buu dhigtay atabbaan waana isla macnuuma filaya callaafna dee waa nisbo ama waa xirfo iyo shaqo dee xaggii nisbadeed eh waa calafkii calafkan xayawaanka iyo dawaabta oo kale waa kaa iibinaya ama dee taas ay tahay ayuu callaaf yahay tabaanna waa waxaweyaan waa taasoo kale uuno tibnig waa markan dee inta ama waxyaalahan dee xubuubta ah sida dee hadhuurhkii iyo arabikadiiyo markaa iyaga la goostee waxaan balkoodi iyo waxyaalaha waxaa kaba jajabayo taas bay tibnig kuba magacaabayeen ka haddaba waxyaalaha iyaguna waa calfi la siinaya dawaabtii laba siinayay xayawaankii laba siinayay ka ama kuwa iibiyo iyo waxyaalahaas ayay tabbaan odhanayeenoo markaa callaafkan taalla iyo taqriib callaaf buu dhigane tabbaan unbuu dhigtee waa nin keliya uuna waa isla macno mid kastaaba dee shaqadiisi iyo xirfadiisiiba ahayd waxaa calafka u ah dawaabtii iyo xayawaankii calafka uba ah ee bal maalan taas ama alcallaaf ha la yidhaaho ama atabbaan ha laba yidhaha lafdiga tabaanna macnihiisu ama nisbada markaa taas weeye atabbaan haddaba in markaas taas weeye cumar ibnu saciidna waa nin reer maka oo dee kolley iqo oo dadkii taabiciba maaha laakiin taabiciinta waa la mucaasarooday markaa ibnu abi mulaykum baa taabiciya wuxuu yihi cuqba sallaytu waan tukaday waraaa nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisaan ku tukaday bilmadiinati madiina alcasr salaad casar salaad casar baan ku tukaday fasallama rasuulka ilaahay salaadii buu ka baxo uu salaamo naqsaday uma qaama waa kacay musrican xaaliya isagoo degdegaya oo fatakhadaa wuxuu ka tallaabsaday markiiba uu kacay weeye uu salaadii ka baxayoo wuxuu ka tallaabsaday riqaaba naasi dadka luqumahoodii oo dee waa dadkii nisafay u fadhiyaan dhinaca laysku hayaa meelimay bannaanaan markaa iyagiibuu kaba tallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa-i dumarkiisa aqaladoodii barhkood waa dee mid dumarkiisii kaba mid un xujar waa jamcu xujratin waa dumarkiisa aqaladoodii bal bacdigood ama mid ahaan ayuu xaggiisa u tallaabsaday fafazica annaasu dadkiibaa argagaxay oo min surcatihi rasuulka ilaahay degdegiisii macnaa maxay tahay oo rasuulka ilaahay arrinkani caadi uma ahayn oo markaa maxay noqonaysaa inay caadadiisu ahayd ay ku yaqaaneen inuu fadhiisto horta taas ay kuba yaqaaneen waana tii muqtiga ayn kuba soo maray wax ka duwan bay arkeen rasuulka ilaahay waa ka degdega markiiba kacay dee waxaabay kaba baqdeen had iyo goorna caadadooda ahayd markay rasuulka ilaahay waxay ku yaqaaneen wax ka duwan kuma arkaan de waxaabay kaba baqanayeen inuu meesha wax dhibi ay jirto iyo waxaasay kaba baqanayeenoo fasacoodana tan baa keentay markaasaa fafasaca annaasu min surcati fakharaja calayhim rasuulka ilaahay baa soo baxo ku soo noqday fara-a wuxuu arkay annahum iyagu cajibuu inay la yaabeen min surcati waa si aan caadadiisa ahayn caadadiisu inuu fadhiistay ahayd soo jeestuu fadhiisto surcadiisii fa qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay isagoo dee arrinkii u sheegaya bal waxa weeyaan wixii dee sababtii u sheegaya ayuu yihi dakartu waxaan xusuustay shay-an shay wax min tibrin tibri kaba midoo cindanaa agtayada guriga yaalay weeye tibriguna waa dahabka oo kale intaan la safayn marka macdintiisii laga soo saaro aan lacag laga dhigin laga safayn wixii kale dee kuba soo markaa ku tacalluqay kaas baa tibri laguma magacaabaayo waa adahab aladii lam yusafa walam yudrab weeye aan dee lacag ahaan loo samayn aan la safayn bacdigoodna waxaabay dee yidhaahaan dahabkunba taa lama yidhaayo fidada lama yidhaah aimada luqada barhkoodna wixii jawaahirtaa dhulka lagaba helay intaan dee laga shaqayneen ladee la saafiyeen bal wixii dee kale looga jeeday aan looga samayne looguma intifaaci jiray ba tibri waa lagu magacaabaa dahab bayaanay ahaanin bay yidhaaheen bal sadaqaanu ahaa waxaan zaka ama sadaqa la keenay bay ahayd rasuulka ilaahayna gurigiisuu yaalay fakarihtu waxaa nacay buu yihi an yaxbisanii inuu ixabaaso macnaa inuu ishuqriyo fikirkan isagii kaba fikir salaada dhexdeediiba waa kan ku xusuustay waa kan salaadiisiiba dee maalan isagii kuba xusuusta waa salaada dhexdeediiba ku xusuustay waana kanba degdegay dee markaasna go-aan kaba qaatay xataa isagoo salaadiisii ku jira inuu dhaqsasan oo kale uba yeelo marka inuu xabaaso macnaa igu shuqliyo tafakur aan isagii kuba fakiro oo igaba shuqliyo dee aliqbaal cala allah iyo tawajuhi iyo taas uu igaba shuqliyo ayaan kale riwaayo inoo dambaysa ayaa waxaabay ahaydba waxaan nacay an ubayitahu weeye inuu ku baryo aqalkayga waa riwaayo kitaabka iyaduba kuwa dambaysa oo inuu aqalka ku baryo shaygaasi dee in la qaybiye ayaan nacay oo fa amartu waxaan amray biqismatihi qaybintiisa laba qaybiyo ayaan amray taas buuhi bal umuuraha kale way noo dambeeyaan arrinkuna sadaqa ayuu ahaa sadaqadii markaas rasuulka ilaahina waa u degdegayay waana khayrka iyo wanaagga samayntiisa si uguba degdegaya taas baabay ahayd arrin kalena waa kanoo cid buu u wakaasho dee tawkiilka jaanibkaas iyo waxyaalaha caynkaasa tawkiilkiina shay bannaan weeyo dee isaga dadkii guriga joogaybu u wakaashay inay qaybiyaan oo kale bal taas isagoo xataa la baashiri kari lahayo waa shay bannaanba bal arrinka maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay markiiba uu kacay horta dee mugsiga aynu soo marnay uu yar nagaa jiray wax waajiba maaha caadadiisiina way ahayd rasuulka ilaahay iyo sunnihiisiio waa kuwan qariibsaday markay arrinkan arkeen babal taasba weeye waxaa kaloo jirta tafakurkan ruuxa salaada dhexdeeda dee waxyaalaha kuba yimaadee amar aan salaadiiba kuba tacalluqin salaadiisii ma burinayo oo bal matalan taas walow dee ay tahay bal inta uu dee qalbigiisa ku xidi karo ee uu kusoo dabaali karo salaada iyo wixii kuba tacalluqsan haddana xusuusta caynkaas iyo wax salaadiisii burinaya maaho bal rasuulka ilaahay waa ku fikirkii markii kuba yimi waa ka goostayna dee inuu wixii saa yeelee markiiba kacay ee deg deg uba kacay bal taasba weeye ee muhimku mugtigii hore waajib ma ahayn haddii ruuxa ku yimaado markuu assalaamu calaykum yidhi wax kiciya uu yimaado iyada markaa iska kacayaa weeye oo uu iska kacayaayo wax dee markaas ma xataa dikrigiisa dariiqabaha kuma aqristo baabulinfitaali walinsiraafi can ilyamiini waashimaal hadakani baabulinfitaali infitaalka baabkiisii waaye walinsiraaf waa laba lafti oo sheekhu jamciyey aimada qaarkood sida abu daa-uud oo kale iyo baabkan oo kale dhigtay insiraafka uunbay dhigteen infitaalka iyo insiraafkana farqigay ku kala farqiyaan waxa weeyaan infitaalku waa ruuxii imaamka ahaa markan uu dee intuu salaadii ka baxay uu xaggii ma'muumiinta u soo jeedsanayo taas baabay infitaalka yahay ama insiraafku waa tegidiiba laga tegaya meesha oo taasoo labada macno ay ku kala farqiyaan sheekhuna iyadoon farqi u dhaxayn xagga jihada loo kacayo ayuu labadoodiiba wada jamciyey uu isu geeyey marka la eego hadday tahay markaa uu kaco inxiraafkiisan iyo jeedsigan uu xagga ma'muumiinta usoo jeedsanayo ama toosa ugu soo wada jeedsto ama dee isagoo dhinac ahaan xaggii midig ama xaggaa eegayaba dhinac dee oo markaa bidixdiisoo kale mithaal ahaan ay dee xaggii qiblada jiraysa midigtoodna midigtiisna xaggii maamuuminta ay noqonayso taasba haba dhacdee bal waa iftitaalkii jaanibkan siraafkuna waa ruuxu xaajadiisii ee waa baxaya meesha salaaddii uu tukaday waa iska gadoomaya bal taas ayuu baabkeedii yahay can ilyamiini washimaali xag midig iyo xag bidixba in loo gadoomi karo oo macnaa jiha ruuxii dee la odhanayo jihada asaasullaahe uba gadoon aanay jirinoo ruuxu hadduu salaadiisii ka baxo bal imaamna yahay doonaya inuu soo jeesto hadduu xagga midig jeedsigiisaasi noqdo iyo xaggan deeba isu soo rogo khaasatan malaha hadduu dee istiqbaal oo xagga midig iska soo rog iyo hadduu xagga bidix iska soo melmelo isagoo dadkii usoo jeedsanaya labadood waa isla miduno markaas waa banaanida ay taasi bannaan tahay bal waa mid dee allahuma hadduu xagga midigun aanu hadduu soo wada jeedsanayo waa sax midigtii waa iska xagga midigu iska soo melmeli karaa xagga bidixna waa kaba iman karaa dadkiina waa usoo jeedsanaya jihadii mid kaliya bay noqonaysaa istiqbaalkii weeye laakiin hadduu doonayo inuu saa u fadhiisto oo kale bal taasoo kale waxaa la arkaa inuu dee bidix ka soo wareego haddana bal maalan intuu xaggaa bidix iska soo melmelo tan oo kale oay kuba yar dheeraanaysaa xadiid saxiixa muslim ku suganna wuxuu ahaa xadiid bara ibnu casiba inuu yihi waxaanu jeclayn rasuulka ilahi inaan xagga midig kagaba tukano oo markaasoo deeta waxa weeyaan oo dee wuxuuna soo qaabilinaya wejigiisa markaasaan maqlay isagoo le rabbi qinii cadaabaka yowma tabcahu cibaadak waa ducow salaada dabadeed laba yimi bal taasi waa haddii midigta ay tahay oo bidixdiisina xaggan uu marinayo aba malaa daahir in xaggii midig uba jeestee laakiin istiqbaalkii labada jihaaba waa isla mid bay marka uu leeyahay insiraaf may noqoto ruuxuu salaadiisi u tukaday u kacaya in hadduu kolba xaajadiisu halkay jirtunbuu u kici kadibkuu ka baxaya hadduu agga bidixy agga bidixay isaga kaco hadduu xagga midig agga midig haw kaco kolba xaajadiisi inuu yidhaaho jihadan baa maya sunno ahoo isagoo hadda doonayo albaabku xaggaiyo inuu horta xaggaa u dhaqaaqo isa soo melmelo oo kale taasi wax saaran maaha bal maalan ay kolba waxay yidhaahaan culimmadu xagga xaajadiisu tahay insiraafkiisu haba noqdo bal axaadiisna way noo imanaysaa sheekhuna labada u israaciyay labadana labadaa macnay kale leeyihin wa kaana anasun anas wuxuu ahaa yanfatilu macnaa ku isagu yanxarif weeye halkan waa markaa uu salaada kaba baxo ku degadoomo oo can yamiini xaggiisa midig iyo can yasaari xaggiisa bidixba wayaciibna maaha dee mar keliya saas ee xagga midigna waa kasoo dee isu soo rogi jiray oo agga xagga bidixna saasoo kale waa yeeli jiray wayaciibu waanu ceebaynayay calaa man yatawaha ruuxa u qastaya aw man yacmidu waa isla macna markaas alinfitaala can yamiini xagga midigun iska soo rogo cidda markaa u qasaysa taasee ku talagasho unay u qasaysa waa ceebaynaya wuxuu leeyahy labada jihaba way bannaan tahayba taas buu leeyahay oo isagu anas watuu odhan jiray bal halkan ficilkiisu inoo soo naqliyey xadiid marfuuca inoomuu soo naqlin laakiin waxaa jirta xadiid saxiixa muslim kuba sugan oo la weydiiyey anas sudi baa weydiinayay oo seebaan markaan salaada ka baxo aan isu soo rogaa ama aan usoo jeesa isu soo gadoomaayo markaas baa wuxuu kaba cabiray ma xagga midig mise xagga bidixo ama ana fa akharu ma ra-aytu nabiya sala allahu caleyh wasalam yansarifu can yamiini anigu markay noqoto wixii aan arkay rasuulka ilaahay tii ugu badnayd waa xagga midig inuu ka soo jeedsan jiray bal taas baabuu yidhi bal markaa tan iyo hadalkiisan uu sheekhu inoo soo naqliyay saxiixa muslim waxaa ku suganna culimmadu siday kuma jamcinayaan waxa weeyaan tan wuxuu kaba cabiray waa ruux haddee ictiqaadsan ictiqaadinaya tan inay lagama maarmaan ay tahay ama wax xatimi ay tahay xagga midig in lagama soo jeestaa taas buu diidaya uu ceebaynayay xaggana way bannaan tahay xaggana way bannaan tahay laakiin jihadee badan xagga midig buu leeyahay ayaa rasuulka ilaahay uma badnayd wax ka duwan xadaثna abوlwlidi qal xadaثna شhucbaة can sulaymaana can cumaaraةa bni cmayri can اlأswadi qaala anahu qaal sanadku waa sanad reer kuufa ahe qaala wuxuu yihi qaala cabdالlahi cabdالlaahi bnu mascuud baa yidhi isna waa mowquuf intani laakiin marfuuc baa raaci doona laa yajcal yaanu yeelin axadukum axadkiin lishayطaani shayطaanka shay-an shay min salaatii salaadiisa kamida waa juz salaadiisa kamida shaydaan yaanu siin oo seebuu ugu yeelayaa yaraa wuxuu ictiqaadinayaa weeyaan yadu way fadxisantay macnaa yactiqid wuxuu ictiqaadinayaa ana xaqan wax laasima iyo xaq inay tay caleyhi korkiisa ay kuba tahay allah yansarifa inaan u gadoomin ilaa can yamiina xagga midigun mooye jiha kaleba inaanu u dhaqaaqin xaggaa midigun mooye taas buu ictiqaadinayaa marka hadduu taa ictiqaadiyo oo waxaan waajibba ahayn oon dee laasimba ahayn uu isagu ictiqaadiye inay tani laasim tahay shaydaankiibuu dee siiyey wax markaa salaadiisii iyo juz salaadiisii ka mida uba yeelay hadduu taa ictiqaadiyo waayo muxuu yihi laqad ra-aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayhi wasalam kaiira in badan yansarifu can yasaarih xaggiisa bidix isagoo u gadoomayo rasuulka ilaahi waan arkay marka uu kacayo imaka tan insiraafkiiba markan kaba dhigno isagoo xagga bidix isagaba dhaqaaqaya ninkan cumaarat bnu cumayr oo xadiidka warinayay ayaa kolley abu daauud bay laba socotay taas oo kale oo dee isagoo xadiidka tan kuba wariyey ayaa wuxuu uhi markii madiine aan nimi ayuu booxaban arkay rasuulka ilaahay guryihiisu dhinaca bidixna kaba yaaleen waa dhinacan ay kaba jireenoo dee marka uu san u fadhiisto ee uu doonayo inuu kaco xaggu u kacaya waa guryihiisii buu tegayaa guryihiina xaggii bidix baabay ahaayeen oo xagga bidix bay kaba yaaleen bal markaa taasaa deeta waxay noqotay inta badan rasuulka ilaahay ama in badan saasaan kuba arkaya buuhi kaiiran yansarifu can yasaari bal xadiidkanin kollay muslimna waa wariyey oo muslim riwaayadiisu waxay ahayd akharu maa ra-aytu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam dee lafdigaa in imika waxa weeyaan aynu soo maray admee ka soo naqlinaya anas waa kaa uu yidhi ama ana fa akharu maa ra-aytu nabiya sala allahu calay wasalam yansarifu can yamiinih laakiin lafdiga xadiidkeennan uu ku wariyey muslim ayaa isaguna wuxuu akharu maa ra-aytu rasuul اllahi sala allahu calay wasalam yansarifu can shimaalih markay riwaayada bukhaari noqoto hadalkan anas xadiidkiisa muslim aan kaba soo naqlinaya kani isma diidayaan oo isma tacaarudayaanoo ee ibnu mascuud wuxuu uhi in badan baan taa arkay anasna markuu intii badnayd kaba cabiray iyada tacaarud kama dhexeeye laakiin riwaayada muslim uu xadiidkeedan kuba wariyey ee uu yihi inta waxa ugu badnaa inuu xagga bidix rasuulka ilaahay u gadoomi jiray ama waxa weeyaan iyo lafdiga isaguna anasee muslimuun kuba suganee waxa u badnaa rasuulka ilaahay xagga midig oo kale nooc tacaarud baa kaba dhexeeya oo imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala soo kuba jamciyey rasuulka ilaahay inuu samayn jiray kol uu xagga midig u gadoomaana way jirtay kol uu xagga bidix u kacaana way jirtay marka saxaabi kastaaba dee walow tanna way jirtay tanna way jirtee wuxuu kaba warramay wuxuu islahaa malaa way u badan tahay ayaa mid kastaa kaba warramay ee waxa weeyaanun markaa ibnu mascuud tuu iminka karhayaana ee uu leeyahy shaydaankii oo xadi loo yeelay noqonaysaa majuusna waa ruuxu hadduu ictiqaadiyo inay laasim ku tahay xagga midigun inuu u dhaqaaqo xataa xaajadiisa xagga bidixba haba jirtee taasi inay laasim tahay ama iyada haddii kale bal labada xaalaba way badnaantee bal waxa ay tahay un imika laba xaalaan kala qaadnay mid waa infitaalkii sheekhaa jamciye midna waa insiraafkii xagga infitaal marka ay noqoto dee xadiidka ta inooguba sugan ruuxu hadduu xagga midig iska soo melmeluu xaggaa ka soo jeesta iyo imaamku hadduu xagga bidix ka soo jeestaba labadiiba way badnaantay dee arrinkuna istiqbaal unbuu imanaya allahuma suurada uu xagga dee dhinaca midig uu ama midigtiisa xaggooda usoo jeedinayaa dhici karta inuu xagga midigun dee ay noqoto ta ugu aqrabsan ee uguba dhowo marka labada xaalaba way badnaan tahay horta taas weeye markaa ruuxu hadduu islaa jiha ayaa laazima waa ta la diidayo haddaanu taas oo dhan dee hadduu haddii goor xagga midig uu kaba soo gadoomo ama uu dee isagoo tayaamunkii fadliga badnaa eegayo taasi looma diidaye se waa ictiqaadkan uu islaatan baa laazima unoo kaleo dee jiho kalebe laakiin labadaba way bannaantahay ama iyada tegid marka ay noqoto ruuxu uu tegayo kaba kacayo meeshii waatay insiraafka kuma fasiraane culimmadu waxay dhahaan un kolba xagga xaajadiisu jirto ha isaga dhaqaaqo haddii xaajadiisu xagga midig jirto ama kani ka baxayna xaggii ha isaga dhaqaaqo hadday xagga bidix tahayna ha isagaba dhaqaaqee waxba markaa inuu isagoo xaajadiisu xaggay bidix tahay uu midigta horta u kaco dabadeedna uu isa soo melmelo taasi iyadu waxa weeye waxba imanka ma aha allahuma waxay yidhahdeen haddaanu wax dee gees labadii jiro ay u siman yihiin oo midna aanay xaajadiisu jirin labadaba uu dhaqaaqi karo tayaamumku waa iska mudan yahay tayaamumku waa mudan yahay bal marka alinsiraaf can ilyamiin wa can shimaal iyo alinfitaal can ilyamiin wa can shimaal labaduba shay bannaan weeyaan oo bal waxa weeyaan waa wax jaa-isa weeye baw maa jaa fi thumi nayi-i walbasali walkuraahi kolley waa axaadiidta alfaadeedu ayaad isugu dhowdhowday baab yar dheerba haba noqdo waan laqbaynayaan waan marayaan bal wuxuu baabaysan yahay wixii kuba yimid toontii qaydhnayd iyo basashii iyo kuraadkuma noocisna buqusha kaba mida malaa baqalkiiba waa noqon karaa barhkood isa yidhaahaan waa dee waxay leeyihin bo de waa nooc buqusha kamidoo duu aslin basali ama dee gun isagu basali iyo waxyaalahaas ama saasoo kale le laakiin waxyaalaha raayaxada karihada lahunsta bal maalan isaga iyo fujriga iyo halkan bal waa yimaadaane bal taas buu baabkeediiya kolley axaadiidan imika halkanna munaasabadoodu waxay masaajidda markan kusoo jirnay waayo masaajid baa lagaba hadlayaa intaraajibtii ka horreysay sifadii salaaday ahayd kitaab kaba soo baxnay oo kale sifadii salaaday ahayd laakiin wuxuu leeyahay dee kitaab gaara umaba dhigan ee jamaacadii fadligeedna waan soo mareeye bal halka buu axaadiidan kuma keene malaa jaanib in layar horreysiyaana waaba iskaba mudnayde iyo waqowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisi uu yidhi man akala thuuma toon ninka cuna aw ilbasala basal min aljuuci aw hayri kulli macnaahaan buu kuba wariyay waxaa la arkaa lafdiga indee axaadiid yar in saxaaba ay kaba warinayso marfuucahayd laakiin cibaaradoodii mawquufkahayd baa lafdigani kuba yime inaanu xadiidka lafdigani saasoo kale isagoo marfuuca aan uba jirina waa macno ahaani ama gaajaha cunaya ama keyrkeedbe falaa yaqrabanna masjidana masjidka iyaga yaanuu soo dhowaan ee lafdigu waa lafdi inoo dambeeya oon arki doonaa xadaثna msdd qaal xadaثna yaحyى can cubaydالlahi qaala xadaثanii naafic can ibni cmara radia allahu canهuma ana الnabiya slى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi fii gaswati khaybara dulimaadkii khaybar iyagoo dadkuna ay gaajaysnaayeen sida xadiidkii nooguba yimi markii dee tabasal iyo waxyaalo ay gaajadii daraaddeed man akala iyo dee toon iyo man akala ruuxa cuna min hadihi shajarati geedkan wax kaba cuna bal geed waa lagaba cabiray xagga luqada waxay soo naqliyaan ashajara wixii jirid leh ama saaquu isku taagala shajar lagaba cabira ama tan oo kale waxyaalaha dee wax ka hadhayaaba aanay jirin ee lasoo fujiyo uunoo bal taasi aan saaq lahayn najmi bay kaba cabiraanoo bal maalan taas najmi bay kaba cabiraan luqada halkan se de waa iska macno majaasia u baabu noqonaya wanajmu washajaru yasudaanna bal najmigaas dee waxaaba laguma fasiray waa wixii aan saaq lahayn shajarkana wixii saaq lahaabe haddaba in falaa yakshaana yaanu noo iman weeye na soo daboolintu noo iman kolley laada marka naahiye ka dhignana taasi waxay keenaysaa aliftani inay dhacdo oo dee waa xarfu cillihii weeye falaa yakshaana ee san horeba usoo maray waa ishbaac xarakadii u la yar jiiday bay taasi tahay ama laadaa naafiyo dee naafiya bimacnanahiye falaa yakshaana ayaanu noo iman fii masaajidina masaajidayada ayaanu noogu iman xadii baan ka booday kii labaad baan booday falaa yaqrabadna yaan usoo dhowaanin masjidana masjidka iyaga kolley masjidku halkan maaha in rasuulka ilaahay masjidkiisi un loogama jeedo imikana waxaanay ahayd khaybarna waa la joogayo masjidkiiba lama joogina meeshii ay ku tukanayeen ayaamihii rasuulka ilaahay malaa calaameynta loo yeelay uu kuba tukanayo taas baa masjidku yahay masjidka iyaga laakiin se dee lafdiga inoo dambeeya masaajid waa masaajidii oo dhan weeyaane kuma khaas ahon ralkii rasuulka ilaahay joogay masjidka maalintaasna waxayd meeshii musalla ahayd ay kuba tukanayeen intii dee khaswada iyo intii khaybar laba joogay yaan usoo dhowaanin bal axaadiidu waa isla midoo waan sraacinaynaa xadaanaa cabdullahi bni muxamedin qaala xadaanaa abu caasimin abu caasim horeynu usoo maray waa sheekha bukhaari maantana waa weliba sheekhadiisa oo dabaqada koobaade waa kan imikana waa sida kaga wariyo sadana way dhacdaay qال أخبرنا بن جuريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد وxuu ujeedaa الثومة فلا يغشانا waatan aan lahayn imaka halkan شhباaع baaban kaba dhigayna oo xarakadii un laba jiido taas baa xarfu cili aanu markaa keentay alif dee markaase asalku wuxua falaa yaqshana fii masaajida masaajidayada yaanu noogu iman yaanu noogu iman ee dabaddaa iska jooga xataa jamciha kaba hadha weeyaan intaa urtani kaba ba-ayso qultu waxaan idhi qaa'ilkan xaafid ma helina laakiin wuxuu filayaa un inuu ibnu jurayj oo caddaa ku odhanaya maa yacnii bihi muxuu ula jeedaa macnaa arrinkan waa thoomtan ama toontan uu nahiyayo qaala wuxuu yidhi haddii aan markaan idhaahno cadaa weeye haddii barhkood say yidhaaheen cadaa weeye amba laba idhaaho dee wuxuu noqonayaa jaabir inuu weydiinayo maa uraahu markaa damiirkiina rasuulka ilaahi aan uba celino maa uraahu anigu u malayn maayo yacni inuu ujeedo ilaa nii ahu nii ahu ama nayi ahu waa isla macne waa hamsadii oo iyada markaas dee inta la bedelo oo kale markaa ya-dan shadana ay timaada iyo in la takfiifiyo hamsadu ay joogto waa kiisa qaydhin mooye wax kale u malayn maayo hadduu bisil yahay urma yeelanayo haddii la kariyay bal dee waa sidii cumarba xadiidka saxiixa muslim uu ku lahaa laba geedoo xunxun baad aa cunaysaane ninka cunaya dee falyumisumaa dabkha weeye ha kariyo waayo kol haddii la kariyo urti way kaba ba-aysaa markan ay qaydhiyiin ama aan hagaag loo bislayn ayay urta yeelanayaan haddaba kaasin baan u malaynayaa buu ihi wa qaala makhlad ibnu yaziid can ibni jurayjin ilaa natnahu waa urtiisa oo dee wixii raayaxay leeyihin iyo ur halkii nii ahu bedelkii xadaثna سacيid بن cufayr qaal xadaثna بn wahbi can yunuس can ibni شihaabi zacma cadaa wuxuu cadaa yidhi waatii xalay aan zacmo soo maray qowlka muxaqaqa in loo isticmaalo waxaa laga shakisan yahi loo isticmaalo bal beenta looba isticmaalo meel kastana kolba wixii munaasiba laguma fasiro halkan nafteedaaba xadaana ay dhacday ama qaala ay dhacday marka wuxuu yihi cadaa waa wax la hubee ana jaabira bna cabdillaahi zacama ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi man akala huuma ninka toon cuna aw basala basal falyactazilna hanaga dheeraado aw qaala wuxuu yihi falyactazil masjidana waana masaajidii waayo rasuulka ilaahay xadiid muxuu kuba cileeyey faina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadama malaa'igtu way dhibsadaysaa waxaa ibnu aadamba dhibsado marka dadkii mu'miniintaana dhib bay u tahay malaa'igtiina iyadna xaadiraysayna dhib bay kuba noqonaysaaye hanaga dheeraado aw falyactazil masjidana walyaqcud ha fadhiista fii beyti adigu yaanu imanin dee aqalkiisii ha iskaba fadhiisto waana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi waa xadiid kale oo sanadkii hore on saciid ibnu cufayr dariiqaa laguba wariyey weeye waa dariiqii hore waana nebiya nebiga sala allahu calayh wasalam uutiya waxaa loola yimi oo loo keenay biqadrin dheri fiihi dhexdiisa ay ku sugantay dee waa cuntaa ku jirtay cuntadiibaa maxaa ka mid ah khadiraatan waxyaalahan cagaaran ee min buquulin buquula iyaguna raayaxa iyo ur leh taas baa kuba jirtay fa wajada lahaa wuxuu helay riixan ur buu dareemay inay leedahay oo fasa'ala uu weydiiyey khadiraadkan iyo waxyaalahan buquusha ee kuba sugan buu weydiiyey ciddii keentay fa ukhbira waxaa loogu waramay bimaa fiiha waxa ku suganee macnaa waa dacaamkan iyo waxaana ma qadrigan kuba jira lafdiga qadrina yu'anath wayudakar min albuquuli buquula faqaala wuxuu yihi qaribuuha u dhoweeya ilaa bacdi asxaabi intuu dadkii kale ashaarayba waa abuu ayuub alansaariye oo kaana macahu maciisa ahaa falamaa ra-ahu dee ninkii markuu arkay rasuulka ilaahoo diiday oo cuni waayey ayuu isaguna kaba joogsaday haddaba falamaa ra-ahu rasuulka ilaahi markuu arkay kariha inuu nacay ninkii aklaha inuu cuno qaala wuxuu ku yihi kul cun dee masjidna lama jooga markaas waa aqal waxaa la joogaaye fa innii anigu unaajiyo waxaan la faqayaa man laa tuhaaji malag baa ii imanaya malaggaa ii imanaya raayaxada u diidaya adigu lama faqay sida aduu iska cun waayo wuxuu xaaraam ma aha urteeda baa la diidayaa dadkii dhibaysa malaa'igtiina dhibaysa markaa meelihii laysugu imanaya sida masaajidii oo kale ruuxii loo diidayaa jamaacadii baabuu sababteeda ugaba hadhayaa laakiin sida kale xaaraam umaha kolley labada xadiid waa sanad keliya leeyihin laakiin aad bay u kala horreeyeenoo soo xaafidba sharaxa leeyahay lix sanadood baa udhexaysay labadan kan baa horreeyey kani waa markii rasuulka ilaahay sooba hijrooday intaanu masjidkiisaba la dhisin ee uu deganaa gurigii abuu ayuub alansaari ayaa dee ay arrintani dhacday dherigan iyo taas oo bal dee waxaa inoogu sugan kutubta axaadiida inooguba sugan in rasuulka ilaahay markaa uu cuntada u keeno rasuulka ilaahay markuu cuno halkii uu rasuulka ilaahay kaba cunay ayuu iyaguna kaba cuni jireen waa abuu ayuub iyo umu ayuub iyo maalin bay deeta arkeen inaan rasuulka ilaahayba taabanoo ay weydiiyeen oo yihi waxyaalahana kuba jira uu kuba yidhi haddaba markaa tan bay ahayd amaa kan kale khaybar weeye sa aynu soo maray oo khaybar baa la jooga waa sanadii toddobaad madaxeedii ayay noqonaysaayo markaa lixdaas sanood baa udhexaysay laakiin sanad keliya isku leeyihin wa qaala axmed ibnu saalixin can ibni wahbin utiya bibadrin macnuu waa maxay saciid ibnu cufayr xadiidka ibnu wahab buu ka wariyey waxaa kaloo xadiidka ka wariyey axmed ibnu saalix baa ibnu wahab kaba wariyey sanadkiisuna way wadaagsadeen inta kale waa iskaga mid laakiin halkii aynu soo maray waa ana nabiya sala allahu calayh wasalam utiya biqadrin aynu soo maray ayaa riwaayada axmed ibnu saalix maxaa ahayd utiya bibadrin badr isagaa inoo fasiri wa qaala ibnu wahbi markaa ibnu wahab baderka wuxuu yihi yacni dabaqan fiihi khadiraatun waa dabaq dabaquna dee waa kan sida loo sameeyo waa wax sidaasuu u wareegsanyay sidii dayaxii oo kale oo tan bedri waxaa la yidhaha waa dayaxana waa tan la yidhaaho dabaqanna waa la yidhaha sida dee musafta ama wixii dabaqa ahaa oo isaguna shaygaa mustadiirka ah haddaba bedrigan loo keenay waa kii ay ku jirta waxyaalahan dee intay cagaarayn ama dee urtan alihi yacni dabaqan fiihi khadiraatun walam yadkur ilaythu laythma sheegin waa abuu safaan iyo abuu safaan abuu safaan ilumawi waayo cabdillahi bnu saciid ibnu cabdilmalik ibnu marwaan la yidhaha cabdilmalik ibnu marwaan baa u awoowa waa nin hiqo oo markii dambe maka degay oo malaa labadii boqol ee hijrada dhintay waa dadkii atbaacu taabiciinta uguba dambeeyey labadoodaasi can yuunusa macnuhu waxa weeyaan saciid ibnu cufeyr ibnu wahab yuunus buu kaba wariyey in layth iyo abuu safwaanna yuunus way kaba wariyeen laakiin qisada dambe xadiidka labaad ee qisat alqadri iyagu may sheegin falaa adri ma garanayo huwa min qowli zuhriya aw fi lxadiidi xadiidkani inuu qowlkii zuhri yahay iyo inuu xadiidka kaba mid ahaaye laakiin dee kol haddii wax dee caddaynaya idraaj inaanu jirin xadiidkii baaba lagu xambaaraya waana taan leenahay laba xadiid weeye waana falaa adrina bukhaari baa leh xadaثna abu macmari qaala xadaثna cabdاlwaariث can cabdاlcaزiizi qaala saأla rajulu anas ninba anas weydiiyey maa samicta nabiy اllahi slى اllahu عalيه wasalam yaquulu fi الthawb maxaad maqashay rasuulka ilaa toonta kaba sheegaya faqaala wuxuu uhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabanna yaanu noo soo dhowaan aw laa yusalliyanna macana yaanu nagu tukan annaga macayaga annaga yaanu nala tukan ilaa urtu intay kaba bahayso bal axaadiidan maxaa inooguba sugan oon waxyaalaha boqoosha ahee marka aan la bisnayn ur dee ruuxii lagaba uriyo ay tahay sadee matalan toontii iyo basashii iyo baqalkii iyo waxyaalaha caynkaasa ee urta leh ruuxii xaaraan maaha way bannaan tahay waa la isticmaali karaa laakiin raayaxadeydan baa dee meeshii dadkii dhibaysa oo markaa maxay tahay masaajidii dee culimmaduna way haleeshiyeen meelaha kale dadka muslimiinta isuguma imanayaani laakiin masaajidii wax kalea u dheero malaa'igna jus ciladii ka mid ay noqonaysaa dhibsigan malaa'igtu ay dhibsanaysee inay kaba dheeraadaan oo xataa jamacii ugaba hadho ilaa intay urtaasi kaba ba-ayso bal taasba weeye culimaduna kolley iyagoo jaanibka cilada ka dhaqaaqay iyo ta-adiga kaba dhaqaaqay wax alla wixii kastee raa'ixa leh oo kalaba soo qaada xataa xirfooyinka qaar bay gaadhsiiyeen ruuxii dee kalluun iyo waxyaalahaasu kaba shaqaynaya urtiisii lagaba urinayo kale ruuxii boog iyo waxyaalaha dareeraysa ama ur raa'ixa lahaala oo kale ama bal waxa weeyaan taas in bal umuurahaase dee kaba daran oo dee ruuxan intuu sigaarkii badsaday isagii kaba soo urayo bal waxaani waa shay xalaala oo nadiife waxaa nadiifta ahayne cudurka iyo dhibtaba ah bal kuwii samaynayay inuu dee dhib leeyahay oo dhib mooye wax kalaba aanu lahayn iyagii ay iskuma waafaqeen inagu in laynooba soo dhoofiyo de kolle xaraamnimadkiisa dararkiisa caddina ay wax cad ay tahay oo maanta tani wax khilaaf gelayaba aan ahayn haddii culimmadu markaa hore dee kalaame iyo waxyaale uu jiray urtiisu hadday dee daahir noqoto isagii lagaba urinayo dadkii uu dhibsanayo dee waaba iyaduna taas bay noqonee bal way haleeshiyeen wax alla wixii ruu dadka dhibaya ee la dhibsanaya ee bal matalan taasoo wuxuu hadduu waxyaalo dee ama dharkiisa ama umuuraha kaba imanaya inee ruuxii waxa la amraya sa dee aynu qusliba kuba soo marnay iyagoo dhididla markay iman jireen ee rasuulka ilaahay yidhiba dee soo maydhow amarka dee inaysa soo nadiifiyaan waxyaalaha kalena dee bal waa kanoo jamacii xataa loogaba hadhayo laakiin maaha inuu geedkani xaaraam yahay iyada maaha oo iyada geedkani xaaraam iyo toonta iyo basasha iyo waxyaalahaas ruuxii waa cuni karaayo ama dee ha bisleeyo haddii kalena dee meelihii jamaciya waa kaba hadhayaayo ahimada qaarkood waa sida khadaabiyeebaa wa yidhaahaa in jamacan uu kaba hadhayaa maha ruksadee ninkii roobku markuu da-ayey waxyaalaha loo rugseeye fudaydintii maahe waa ciqaab isagii la ciqaabayoo dee maxaa markii jamacii lagaba reebay fadligii toddobiiyo laatankii darajaha way hadhaysaa soo maha waa nooc ciqaabeed weeyaanoo waaba isaga ciqaab lagu ciqaabaye maaha sida ruksadii kale ee calaa kulli xaalin jamaci waa ugaba hadhayaa sidee dadka dhibkoodii looga badbaaday wallahu subxana wa tacala